halkey marayaan howlgaladii military ee ka dhanka al-shabaab marna way soo noolaadaan oo dardar baa jirta iyo kulamo iyo booqashooyin xarumaha furimaha horee dagaalka marna way qaboobaan see waxu jiraan dabcan dagaalku waa socdaa dhaqdhaqaaqyada madaxda iyo siyaasiyiinta furmaha ay ku tagaan maaha maalmaha dagaaladu socdaan maalmahaasay tagayaan waa u kuurgelid howlaha iyo dhiirigelin ciidamadii howlaha waday iyo shacabka shabaab la diriray dagaalku marka waa socdaa qorshihii uu ku socday oo horeeto oo lagu soo dhamaystirayay wejiga koowaad ayaa weli socda meel fiicanay marayaan waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kaleeta reformka hogaanka sare ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed marka howshu waa socotaa dagaalku dhacdooyinka ayaad warisaan haddaad wariyaal tihiin markay wax dhacaan marka dagaalku weli waa socdaa mana aha dagaalku socoshadiisu keliya maaha markay xabaddu dhacayso waa howlaha qorsheynta iyo istaraatiijiyeynta iyo gurguuridda intaba qeyb dagaalka ka mida oo socota waaye marka dagaalka anaga waxaan aaminsanaha dowlad ahaan hal maalin ma joogsan hadafku wuxuu ahaa in galmudug laga sifeeyo shabaab kabacdina koonfur loo jeesto maxayna caqabadaha hortaagan dabcan dagaal waa dhacaan waxyaaba oo dib u dhacyaa iyo oo dhoodhoojis u baahan sanadkii horeeto bishii augost waa tii dhacdadii weyneed oo coos weyne dhacday ay aada u saameysay ciidanka xooga deg deg ayaa looga soo kabtay oo ciidankii dib habeyntiisa iyo nidaamintiisa iyo qalabeyntiisa iyo iyo niyadiskiisa intaba waa howlahaas ayaa socday sanadkan markuu bilowdayna operationadii dib ayay u bilowdeen hadda waxaa hawshii faceka koowaad oo galmudug ka socday sidiisii ayuu weli qorshaha koowaad u yahay laakiin at the same time cadowgu meelo badan oo kale uu joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobolada kaleeta oo south west iyo jubbaland intaba ah marka dagaalka si simultaneous ama si isla eg ayuu u socdaa laakiin qeybtii koowaad dhamaystirkeeda ayaa priority ah
maalin dhaweyd wararka waxaa ugu weynaa hubkii soo galay soomaaliya dhinaca etoobiya kasoo galay dowladdu ay sheegtay ganacsato si sharci dara waxyaabaha sharci darada ka ganacsata inay keeneen galmudug waxay sheegtay qawleysato inay ka dambeeyeen maxaad noo sheegi kartaa maxaa kusoo kordhay baaritaankii la sameeyey arrintaas hubkaa soo galay soomaaliya baaritaankii waa socdaa sooma bixin marka intaas intii hordhac ahayd oo dowladdu la wadaagtay ayaa hadda ku haboon inay bulshadu haysato oo aan aniguna aan ka hordhicin dowladdu laakiin may dalbato hubkaas dowlad ahaan mise sidaad u sheegteen baad ku adkeysanaysaa inaysan inay ganacsata keenin dowladdu wax hub ee etoobiya ka dalbatay ma jira markaad haddaad noo sheegi kartid hubkan ma dadkan keenay dalabkiisa ma xilligii dowladdan ay ayay dalbadeen ma ka horbay dalbadeen maxaad noo sheeg nooga bilaabin kartaa faahfaahintaas waa faahfaahintii aan ka sugaynay warbixinta marka in aan ka hordhaco diyaarumi dowladdu ma taqaanaa ganacsatada waa the same answer waa warbixinta ka hordhaceeda warbixintii ayaan dhaawac u geysan karaa
afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya nebiyi tarland la yidhaha baan wax ka weydiin arrintan hubka wuxuu sheegay arrintan aysan wax xiriir la lahayn etoobiya hadday noqoto maamulka iyo maareynta hubka iyo sida loo bixiyana ay tahay wax u taala dowladda federaalka soomaaliya
daban waa hawshaas annaga inoo taallaa waana waxaan ku yidhi baaritaan ayaa socda baaritaankaas ayaa wixii detail ah oo ku saabsan dhacdadaas meeshaas ka dhacday galgaduud ah ayay kusoo bixi doontaa adduaa la yihahda arrinta hubka wax xiriir lama laba etoobiya wax quseema dan maaragtay waxbuu la leeyahay anugu hadda ma dhahayo waa waxyaabahaas waxyaabaha baarida kusoo bixi doonay ka mid tahay